halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhagaystay ku soo dhowow barnaamijka madadaalada ee raadiyaha ergo waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban waxaannu maanta idinkugu haynaa maxay ragga u guursadaan toddobaadyada ka horeeya bisha soonqaad ama ramadaan warbixin ayaannu idinkaga haynaa xubinta falanqaynta heesaha oo toddobaadkan aannu idinkugu hayno dhambaal jacayl oo loo dhiibay carfiid maxaad ka taqaanaa heesaha loo qaado waxaraha kaga bogo barnaamijka madadaalada ergo ee maanta marka horese ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee toddobaadkan waxaa soo jeedinaya maxamed cabdulqaadir socdaal
laba boqol siddeetan iyo shan dugsi oo wax lagu barto oo ku yaala deegaanada somalilan ayaa tan iyo bishii dhisemba ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ardayda laga siiyaa quudin iyo goobo ay seexdaan si aanay waxbarashada uga harin dugsiyada oo isugu jira hoose dhexe iyo sare oo ay dowladda sanadkii lasoo dhaafay dib u daactir ku samaysay afartan iyo lix ka mid ah waxaa dhigta konton kun oo carruur ah oo qoysaskooda yihiin xoolo dhaqato qorshahan waxa ay dowladdu u samaysay sidii loo yarayn lahaa tirada carruurta waxbarashada uga hartay xilliyada biyoyaridu ay ka dhacdo deegaanadooda oo ay u hayaamaan deegaano kale sida radio ergo uu sheegay madaxa xafiiska nafaqaynta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan mustafe maxamed burmadda mustafe ayaa sheegay in hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobey w f b ay barnaamijkan ka caawinayso wasaaradda waxbarashada ilaa sannadkii labada kun iyo kow iyo labaatanka si ay u gaarsiiso dugsiyada ay carruurtu dhigtaan wuxuu tilmaamay in ardaydu ay quraac iyo qado iyo jiifba helaan islamarkaana ay wax ka beddeshay tirada ardayda ka tegaysa waxbarashada abaartii sannadihii labada kun iyo lix iyo tobanka iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii ka jirtay deegaanada somalilan waxaa waxbarashada kaga tegay carruur gaaraysa toban kun kuwaasi oo qoysaskoodu la hayaameen hase yeeshee qorshahan ayaa beddelay in ay joogsadaan carruurtii waxbarashada ka tegi jirtay xilliyadu abaaruhu ka dhacaan deegaanadooda hay-adda somali public agenda oo ka shaqaysa gudaha soomaaliya ayaa qiimeyn ku samaysay xaaladda labaatan iyo afar iskuul oo dhammaadkii sannadkii hore ay maamulkooda la wareegtay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya waa markii ugu horreysay oo iskuullada dadweynaha ee waxbarashada lacag la-aanta bixiya laga hirgeliyo soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe hay-addu waxay qiimeynteeda diiradda ku saartay arrimo kala duwan oo ay ku jiraan ardayda ka faa'iidaysanaysa fursaddaas xaaladda ay macallimiinta ku shaqeeyaan arrimaha mushaharka dhaqaalaha socodsiinta howlaha dugsiyada waxayna ka talo bixisay caqabado ugu dhex muuqday qiimaynta
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan intaynaan gudagelin qaybaha kale ee barnaamijka maanta waxaan idiin soo qabanayaa heesta tawaawac ee ay qaado fanaanadda saynab labadhagax عيني طلع ملاها عاشقو ركنا تادا تادا تهادا كمان ناحو aan intaa ku dhaafno heesta tawaawac ee ay qaado fanaanadda saynab labadhagax haddii aan guda galo qeybaha kale ee barnaamijka bisha shacbaan ama soondheere waxaa deegaanada soomaalidu ay dogto ku badan arooska iyo lamaanaha aqalgalaya ee dhiganaya xafladaha bisha ramadaan ama soonka ka hor gabdhaha bishaas la guursado waxay dadku u yaqaanaan faadumo soonqaad warbixintan soo socota waxaa magaalada guraceel ka soo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo cabdirasaaq xirsi haajirow waxa uu la kulmay lamaane labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku aqalgalay deegaanada gobolka galgaduud bishan soondheeraha ama shacbaan waa bil aad looga dareemo dadka soomaaliyeed dhexdooda dhismaha qoysas cusub magaalooyin kala duwan oo soomaaliyan ah waxaa dhaca aroosyo kuwaasoo marka ay bishan oo kale ku soo aadaan ramadaanka oo maalmo ay naga xigaan gabdhaha la gurigeeyo loogu magacdaro faadumo soonqaad fasiraadda magaca waa lagu kala aragti duwan yahay sida maxamed xaashi indhacadde uu qabo waa magac lagu fasiri karo guur muddo kooban la wada joogayo oo ninka uu danaynayo in uu helo haweenay raashinka u karisa inta bisha soon lagu jiro halka dad kale oo aan la hadlay ii sheegeen in bishan uu ku soo aaday darteed magacaas loo siiyey oo qofna uusan nolosha ku galayn guur dan gaar ah iyo maalmo kooban wada noolaansha ah taasina aysanba qabin shareecada islaamku mustafe axmed xasan oo ku nool degmada gurceel wuxuu arooskiisu dhacay toddobaadkii hore wuxuuna la aqal galay gabar ay muddo hal sana ah wada socdeen wuxuu mustafa raadiyaha erge u sheegay inuusanba xusnayn markii uu qabanqaabinayay xafladda arooskiisa magaca bishan dadka arooso loogu yeero ee faadumo soonqaad balse markii loo tahniyadeynayay ay dhallinyaro badan kula kaftameen inuu ku biiray guurka loogu magacdaray faadumo soonqaad dadka bishaan oo kala guursaa waxaan u haystay niyad ahaantayda dad ah inay faadumo soonqaada la shigaa run baan weystay laakiin kabacdi waxaan ogaaday inay waxaan wax in waktiga dadka ku soo aaday qof walibaa huna meeshaas amarka ilaahay oo ka dhacay hadda marka aniga isfiiriye uma dhihi karo faadumo soonqaad baa u guursta waayo waxaan u guursaday reer mustaqbal iyo waqti dheer inuu ilaahayna gaarsiiyo intaan noolahay baan ka doonayaa laakiin inaan faadumo soonqaad iyo bilku moodiyo umaan guursan markii xafladda aad qabanqaabinayso arooskaaga ee dadku maxay u arkeen maadaama bishii ramadaan ka horreysay aad ku guda jirtay fikradda laga aaminsana maxay mustafa waa xaroodoo faadumo soonqaad buu keensaday gurigiiba waa xarooday waayo wuxuu ka cararay soonka inuu keligii soomo laakiin aniga dareenkaas iguma jirin waayo markaa dareenkaas uma aanan jeedinba waxaan u jeeday nin hami iyo dareen iyo guri negiya inuu dega doonaya baan aha
maxamed xaashin dhacadde oo ah nin waaye joog ah waxa uu raadiyaha erge u sheegay in uu magacaas maqlay markii ugu horreysay siddeetamaadkii ilaa iyo maantan uu maqlayo wuxuu guurka bishan oo kala dhaca maxamed u arkaa guurku meel gaar ah oo deg deg ku dhaca deg degna la isku furo wallaahi kulley un dadka qaar waxaa jira dad haddii barnaamijkan oo kaleeto ay galaan oo u tooso markaaba maaragtay ku sii ahaado oo maaragtay meeshii markaa isaga uu niyadda ku hayay ilaahay ma dhihine oo maaragtay kala sii fogaado oo isku sii dheeraadaan laakiin inta badan guurka hadda jira waa guur oo waxaa weeye markiiba fudaydna la isku guursado fudaydna la isku furo magacaas waa un waa qof un maaragtay waqti ku gaara ku meel gaara ayaan dhihi karnaa waa kumeel gaar wallaahi kulley faadumo soonqaad kulley waxaan jeclahay waxaa soo baxay xilligii wixii hore waayihii toddobaatameyadii wixii ka horreeyey lama aqoon laakiin waxaan dhihi karnaa sideetameyadii wixii ka dambeeyey ayaa magacaan uu soo maaragtay soomaalida oo ku soo caanbaxay marka soomaaliduna waa aragti dheer tahay oo meelo badan ay wax ka fiiriyaan
waxaa jira gabdho aan ku qanacsanayn inay maqlaan iyadoo loogu yeerayo magaca faadumo soonqaad kana doorbida inay baajiyaan guurkii ay geli lahaayeen sida najmo xasan macalin oo baajisay guurkeeda oo dhici lahaa bishan shacbaan inta lagu guda jiro iyada oo diidan in loogu halqabsado oo loogu yeero magaca faadumo soonqaad waxayna dib u dhigtay xafladda arooskeeda oo ay ku madalsan tahay marka laga baxo bisha soon ee soo aadan aniga bishaan maadaaba aniga waxaan kuma qanacsanay in faadumo soonqaad aniga laiga dhigo laakiinse waxaan jecelahay amase ayba noqohe inaan noqdo arooskeyga bacdiliid maxaa dhacay maxaa dhacay oo hadda bishan oo ra- shacbaan lagu jira maxaa ku diidaysaan ajmaaci waxaan ku diidayaa inaan faalmo soo qaad aniga liiga dhigo oo maxay halhayska soomaalida isticmaasho haa waaye maxaa halhayskaas maxaa ku hoos qarsan maxaa u dareensan tahay ood ku og tahay aniga waxaan ka aaminsanahay in soonkaas macnaha gabadhaas lagu maraa markii macnaha soonkaas ay dhamaatana la furaa aan ka aaminsanahay bishan haa oo faalmo soo qaad ba liiga dhiga rabo haye waa ka
markii uu guursanayo nin keligii guri ku nool magaca keliya ee guurkiisa uu wato bishan oo kale waa faalmo soonqaad balse marka nin xaas hore lahaa uu guursanayo magacaas aad looma hadal hayo oo laguma tilmaamo in guurkiisa uu yahay mid uu ku raadinayo qof raashinka u diyaariya maadaama fikir noocaasa ay dad badan ka aaminsan yihiin haweeneyda la guursado bishan oo kale cabdiqaadir shariif xuseen oo xaas hore lahaay wuxuu laba toddobaad ka hor guursaday xaaskiisa labaad wuxuuna u arkaa inuusan isagu ka mid ahayn qoysaska la siiyo magaca faalmo soonqaad maadaama isaga baahi iskaabulanimo aysan hayn markii horeba Een, baahidaydu ma ahayn si aan kalinimo uga baxo waayo kaliba ma aanan ahaynoo horaan lamaano oo ahaa xaas horaad lahayd waxaas oo dhan lahaa.
hay mar kalaad guursatay bal ka waran marka magacii ma wadaagtaa oo qoyskan cusub oo dhistay magacii faalmo soonqaad ma wataa marka maya layma dhihin karo waayo waa nin gareed hore ahayaan ahay marka maadaaba xaas hore aan ahay nin dadka sida badan magaca waxay u bixiyaan oo yidhaahdaan een, qofka iskaabulada hore u ahay laakiin een, nin reer hore lahay ama laba lahay ama maaragtay een, een, eragaas maaragtay xoogaa qabashadiisu ma ma qaban karaan isleeyahay maadaama maadaama loo arkayo in gabadha uu ramadaan ku dhaafayo dadka qaar u Ah, arkeen ay dadku qaar u arkayaan haye marka ah, ninku maadaaba uu reer hore lahay nin maaragta soonqaadka maxaa yaa wax kugu qabanaya ka fikiraya maaha haye laakiin guur caadiyo waxaan u guursada maaragtay een, xilliga ay igula abaarnaado ko Ah, aqbalka ilaahayna oo markaas een, uu la kulmay xilligaas degmada gurceel waxaa mashquul laga dareemayaa bishan soondheeraha ama shacbaan goobaha lagu qurxiyo dumarka iyo dadka duuba muuqaalada xafladaha markan oo kalena way adag tahay inaad hesho maadaama shan aroos ilaa iyo toban aroos ay maalinkii ka dhacayaan cabdirasaaq xirsaajiro idaacadda ergo magaalada gurceel
rediyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dhegeystayaasha jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socdaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee redio ergo dotowar g baraha bulshada ayaad sidoo kale nagala socon kartaan soomaalidu waxay dhaqan u leedahay in hees ama suugaan ay ku cabirto waxyaabaha la xiriira deegaanka duunyada iyo dadka intaba haddaba xaliimo faarax maxamuud oo ah maamo ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxa ay samaysaa heesaha waxraha loo qaado waxaa sidoo kale heese loo qaadaa marka haamaha ay lulayaan haweenka haddaba wariyaha raadiyo ergo ee gobolka shabeellaha dhexe maryan sheekh cabdi ayaa la kulantay maamo xaliimo marka horena ka wareysatay taariikh nololeedkeeda aniga taariikh nololeedkaygii isoo maray anoo yar ah barirtay ikaxaysatay oo shan sano jira hadday ikaxaysatayna askari baa qabay burcaa nala ka bedelay xamara waxaa naloo bedelay hargeysa hargeysa nala ka bedelay togwajaana nala geeyey togwajaalaa nala ka ge- kaxeeyey kismaayaa nala geeyey kismaayaa haddana nala ka soo bedelay xamar baa naloo soo bedelay habarartay waxay ku dhimatay marka xamar allaha u naxariisto anoo yar oo aan quud ahayn aa la yidhi nin baa lagu xidhay aa la soo diro xidhiddii waxaan moodayaa in labada gacmood la yska xidhaayo iyo lugaha ha la soo diro nin baa la siiyey calaashaan marka waxaan moodaya in lays xidhayo xidhiddii baan ka baqay labada gacmood iyo lugii markaan arkay inaanan ka xidhnayn lugtan xamar ka soo qaaday waxaan ku imi gobolka shabeellaha dhexe ilaa labiiyo toban meelahaas aan ahaa waa soo haybiyey haddaan soo haybiyey gabadh guriga xagga aanu ku jirnay cid lahayd aan soo haybiyey laba ninoo meel shaah ku cabbayaanu imi waa cagacaddahay kabuu gacmaha iigu jiraan cambuur yaroo gaaban baan sitaa haddii aanu imina oo nimankii waan warsado waxaan idhi gabadhaasaan rabaa yaa yaqaana waxaa mid nin baa wuxuu yidhi haa anaa aqaana halka ka baxo halka maro halka maro run baaban mooda iyo wadaadkii kalea wuxuu yidhi wadaad jareeru ahaa qofka intaa la-eg baad leedahay halka ka baxo halka u leexo anaa ku kaxaynaya adar ii fadhi buu yidhi isagiibaa i kaxeeyey wuxuu igeeyey gurigii hadduu igeeyeyna ciddayda anoo iskala jooga aan xagga ciidanka qortay haddaan qortayna sidii baan weli ciidanka ula joogaa oo imise sanaa jirta markaa ciidanka qoranayso ilaa waxaan ahaa siddeed iyo toban sagaal iyo toban waa tahay bal xaliima waxaad nooga sheekaysaa qaybtan waxaad caan ku tahay oo dhaqanka soomaalida si fiican aad uga taqaana inkastoo jowhar goor hore soo gashay haddana dhaqanku waa dhaqankii dadkii hore waa dadkii hore waxaan rabnaa inaad nooga sheekayso habka waxara u heeskoo kale sida waxaraha loogu heeso sidoo kale waxaanan doonaynaa inaad nooga sheekayso haantoo kale marka gurbaanka haanta la tumayo kale waxaraha marka loo heesayo ilaahay amarkii marka loo heesayo waxaraha waxaraha wad la yidhi haawiye wadayoo wadaan waday haawiye balli xaraar ku soo riday haawiye tiriyoo tira maqan haawiye tira qoor casbaa maqan haawiye doondoonayoo helay haawiye doobgeed hurdaan helay haawiye doobow ayaa tahay haawiye samatara ogaadeen haawiye waa kaas marka maansadaas maxaa loo qaadaa gabadhu markay ay ari jir ka tahay may qaadaa waxaraa yaryarkaa marka la wado aa loogu heesaa kuwa waaweyn waa kaalay kaalay kaalay marka la leeyahay
waa tahay adiga waxay caan ku tahay orgigoo kale iyo marka ay waaloodayaan ama ahoo ay leeyihiin oo kale orgida yar iyo orgida waaweyn iyo markii ay rabaan inay rimaan oo kale waxaraha ku dhex jiraan ama ariga ku dhex jiraan qaab caynkee bal haddaad nooga sheekayso waxaraha orgiga yar markuu rida jaqayo oo rida caanaheedii ka dhargo qooq baa gelaya waa sida gabdha iyo wiilasha hadda qooq baa gelaya ridii uu jaqayuu ku noqonayaa uf markaasay leedahay habartii uf hadduu ijaqaya haddana way ergaynayaa kii weynaabaa soo kacaya booa booa maxaa dhacay waaye waxaa dhacay kii yara ee hadda ijaqaya ay ergaynaya waa ku sheekaysanaya marka waxay leedahay yacni adaanku rabaa kan yar ma rabo haa uu leeyahay kan yaray yasaysaa kanay rabtaa haa ay leedahay waa u yeedhaysaa markaasuu leeya labada dhinac makama waa xulanayaa markaasay dibka saa leedahay kaadi bay shubaysaa waa arkayaa kaadidii inaanay rimanaani ku jirin haddii rime ku jiro waa dhaafaya ragga sidiisa ma aha haddii rime ku jiro waa dhaafaya waa qabsanaya hawshiisu wadanaya waxaa kaloo noo sheegtaa arigii markaan kasoo tagno kale haantii oo kale haanta nahobeyoba halaye na walaal haantu oryarae ho walaal ololga habanae nama xurugaaneda ahayn hilbiya umahantaan qaabahay umahantaan qaabahay uma wiilkaan teereen aqoon uma gabadhaan taalalahayn hibhibiya haddii aad dhalinta naga siiso xoogaa yar ee dadkii hore ee haasaawi jiray oo kale ee raggii iyo gabdhihii oo kale iyo dhaqanka hadda soomaalida bal yaro nooga taabo dhaqanka soomaalida ee haddeer waa dooro iyo diiq isdaba ordaaya wax saxahoo layshor fadhiisto oo lagu sheekaysto oo meel lala fadhiisto oo gabadhii dhinacaasoo kale fadhiisato wiilkiina halkaasoo kale ka soo jeesto ma ku jirto waa inaan cududda qabtaa bawdada qabtaa naaska qabtaa abbaayo macaane abbo haddii la doono taleefonka abbo waa ku jeclahay wallaahi sidaan kuu jeclahay ilaahay baa og mana ay arag waa ka maqan tahay maba arag waxaad nooga sheekaysaa oo kale ee xaliimo ee dadkii hore ama dhaqankii soomaalida maadaamaad nooga sheeqaysa diiq iyo dooro tiri dhaqanka hadda cusub ama hablaha yaryar ee isxulanaya qaabka ay isu xushaan qaarkood bal dadkii hore sidee isu xulan jireen dadkii hore waxay isu xulan jireen gabadhu halkaasoo kale ay soo fadhiisan jirtay hadday adhi raacdo adhiga dhinaciisay soo fadhiisan jirtay hadday guriga joogtana ardaaga iyadoo hararkeedii samaysanaysa harar maxaad ka wadaa hararka cawska guriga lagu dhisto iyadoo samaysanaysa halkaasoo kale fadhida wiilkiina dhinacanoo kaleu fadhiyaa halkaasaa sheekada laysaga tuuraya qof qof u soo dhowaanaya iyo qof qof u imanaya midna ma laha ballansiga waa kuu ogahay labada ruux markay ballansiga gasho gabadhi waxay odhanaysaa annaga reerkayga aniga oo reerkuu og yahay mooye kama aan tegi karo midna waxay leedahay walaalow reerka yagu ma wanaagsana laakiin adiga waa ku rabaa inaad ila baxdaan rabaa sidabuu ula baxayaa waa soo celinayaa marka hadhow buu odayga u tegayaa wuxuu leeyahy adeer gabadha ana adigoo og tahay meel kale ma jirin anaa masaafaystay xoolahaagiina waad naga helaysaa saasaa gabadhii lagu gu haa laakiin dhaqankii hore ee waxaa dhibaato ku jiray in gabadhii n sida soomaalidoo kale dadkii horeo kale in n waxaa igu maqaalaa in reer nin xoolihii ay lahaayeen oo dhan oo ari ahaa iyo qorigii laga qaatay oo ciddii meel ceyr oo ay soo fariisteen marka dhaqankii hore miyaysan dhaqankan n fudud ka wanaagsanayn maya kama wanaagsana waxaanay uga wanaagsanayn gabadh markay rinto la ogaanayo oo laleeyahay na maxaa kugu dhacayaa kuu baxay iyo gabadh arooskeedii la og yahay oo ninkii guursaday la ogyahay oo qabiilkiisii la og yahay oo meeshii ay ku dambaynayseen la og yahay iyo kuwan haddeeray wax shuqulo isku leeyihiin ma laha xubsato waxay tidhi habari gabdhaa haatana gabdhaa haatana quudka balu dhiib ha qurqurise qoryo balu diro ha isqutamise waxaa ii qaba haddaad tirahdo kuu dhaqaaqi mayso waxaan cun haddaad tidhaahdana markiiba afkay ku shubanaysaa marka waa deganaayeen gabdhahaas aad iyo aad bay u deganaayeen soo maaha mid waa iska jirtay reerka haddii ay reerku aanu xoolo lahayn waa laga yaabaa oo reerka gabadha qaatay aanu xoolo lahayn mideeda kale waxaa jirtay gabadh gabadha marka reerku qaato hadhow ay soo baxdo oo guriga aabbaha timaado aw raran oo hilibkii ku raran yahay oodkicii oo ku raran yahay alaabtii oo dhan oo aqal dhanahoo guuraya aa loo raraya gabadhii waxaa reerkii gabadha dhalaw raraya haddii markaa ninka xoolo laga qaatayna xoolihii bar baa loo celinayaa ninkii waa sidaan anigu ogaa laakiin dhaqankii naftirkiisa baadiyihii iyo beledkii hadda waxba isma dhaamaanoo dadkii oo dhanba waxay noqdeen een reer magaalay noqdeenoo tuulogalay noqdeenoo wixii gabadhii magaalada loo dhigay ayaa gabadhii ee reer miyiga baadiyaha maya gabadhii baadiyaha loo dhigi maayo gabadhii baadiyaha waxaa loo dhigayaa gogol maasha allah dermo saddex darfooleeya iyo joodarigeedaa laysu saarayaa aqal soomaaligeediina wuu u dhisan yahay meeshii xitaa cuntada lagu karinayey goonnay aqalkii u go-an tahay haa meeshii la seexanayana goonnay u go-an tahay alxamdulilah wareegaas waxaa la dhigayaa ardaaq weyn oo dadku fadhiisanayo marka kuwan hadda jooga iyo kuwaasu haba yaan laysku soo celinba waa tahay markaad nooga sheekayso dhaqanka soomaalidii horo kale example gabadha waxaa igu maqaalaa iyo wiilka inay haasaawo ee iskula haasaawi jireen oo kale sheeko ay isku yaqaaniin oo kale tusaale in ay ku haasaawaan oo kale dadkii markay la joogaan ay maansooyin ay kale isku xushaan maxaa lagu xula jiray gabdhihi hore maasooyinka waxba kama aqaani oo anigu magaalaan jooga oo waxba kama aqoonin maansooyin laakiin soo gabdhaha iyo alxiraale iyo soo laguma xusho waa lagu xushaa laakiin ma aqaani anigu alxidhaalaha ma aqaani Ee, maxaa kaloo ka taqaanaa dhaqamada oo kale ee haddii aad nooga sii sheekayso ee markaanu kasoo tagnoo kale ama ee, heesaha baraamburkaoo kale ama gabayadoo kale maxaad ka garanaysaa habartay allaha u naxariisto haye markii aan ka tegayey ha a- adoo yarbaad waxaad oran jirtaa la yidhi hooyo anigu waxaan u kacayaa dulkayga waxay ku buraamurtay hedi kuwadaya iyo dhulkale hoy ka dhigataa ka habawday meeshaad hilbiyo hooyo kulahayde qur-aanka markaa la saaraya qalindarka ah waalid bau horraynaya waxa wacdiya wa hooyaana u horraynaysa waxa wacdiya ee xaliimay haddaan halrudhaho ma hadasheenaade qaliifooyinkayga ilaah qaalma iga siine adigu unqudhaada halligin qanacday taydii waa tahay bal haddii aan soo koobno kale ee, sheekooyinkan ee, ariga iyo loogu heesoo kale bal waxaad nooga sheekaysaa maxaad ku waanin lahayd ee, ragga iyo gabdhaha yaryarka ee dhallinyarada ah ee guurdoonka ah waanaba ma jirto kuwaas lamana waaniyo maxaa yeelay hayabay ku leedahay horay ka raacaysaa gurigii habarta dib ugu noqon mayso dadka la waariya waa dadka maskaxda leh wuxuu yidhi xagga iyaga gabdhuu kuma gamaangegi habaas weyne googoos xariir iyo kabday gurada buuxsheene wiil yahow gugaygura ma yara gaabna waana haye xila iga dhigtaan iyo tallimo igu xurmaysaanba xusuusta waataa naftii xudhugtamaysuun saas waaye markaan dhinto haa hadda dadka kan ha wax laga sheekayn karo Maaha.
ma aha waa xusuus ama kamana sheekayn karo konton sanaan jiraa haddeer haye marka haddaan isgeliyo wax oo qalbigaas oo qalbiga wax iska geliyo Ha.
qolof baa noqonaya ana isla hadlaayo haye warka iyo gabayadana lama barto haye haa waayo lama barto sabab waxaad ku noqonaysaa adoo waxaad arkaysaa dariiqa maraya oo haa sidii sidaas ahayd baa sidaas ma noqonayso ma noqon khafiifaad ku noqonaysaa Khafiifaad ku noqon.
haa maasha allah aad ayay umahadsantahay taasi waxay ahayd xaliimo faarax maxamuud oo ku magac dheersan yar islamarkaana iiga sheekaynaysay haasaawaha ariga sida loogu heeso iyo maansooyinka loo yaqaano haanta markii gabadha ay tumayso kale
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
wax nooga sheeg adeegyada caafimaad ee ka jira deegaankaaga magaceed xarunta caafimaad ee ku taalla meesha aad joogto ma adeeg bilaash ah bay bixisaa mise waa lacag maxaa kaloo deegaankaaga ka jira oo aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto fadlan jawaabtaad noogu soo dir lambarka laba eber hal labo adigoo noo soo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto
rediyo ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban ama labo eber hal labo dhegayste haddii aad danaynayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka madadaalada raadiyaha ergo soo wac nambarka inoogu soo duub heesta gabayga maansada iyo waxyaabaha kale aad danaynayso in barnaamijka aad uga qayb qaadato markana waxaan idiin soo qabanayaa abwaan ahna fanaan sugaal cabdulle oo ku luuqeeya heesta la yidhaahdo leyla labadii walaalaa kii lacag lahabaa weyn leyla
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan isha wararka arrimaha bini'aadamnimada gobolka af soomaaliga looga hadlo ee ergo markana haddii aanu jaleecno dhanka warbixinada iyo wareysyada aan maanta barnaamijka idinkugu hayno abwaan cawil yuusuf cali ciid lagu naaneyso waa nin dhallinyaro ah oo dhowr qiso oo jacayl ah soo maray cawil waxaa wariyaha raadiyo ergo ee gobolka sanaag maxamed saalax uga waramay qiso caanka ah gobolka taas oo ahayd mar uu abwaan gabar uu jeclaa dhambaal jacayl ugu dhiibay cirfiid oo ah wax aan la arag oo soomaalidu ay aada u taqaano walaal aad baan u dhowahay waa mahadsantihiin raadiyo ergo dhammaan shaqaalaha raadiyaha ergo waan salaamayaa marka xigta waxaa magacaygu waa cawil yuusuf cali ahna kuna soo waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe sare kusoo qaatay magaalada baran dugsiga alfurqaan marka kana mid a hal abuurada soomaaliyeed oo yani dalku leeyahay marka aad baan u dhowahay aad baa mahadsan waa tahay bal awaan cawil haddii aan ku weydiiyo waxaa ka warantaa bal suugaantaadu inta badan dhankee bay u badan tahay iyo horta suugaantaydu waa isku jir wax walba waa leedahay laakiin de maadaama aan nin dhalinyaro ahay waxaan isaga badanahay xagga jacaylka wadaniyada laftigeedu waa ku jirtaa kuwa dhaqanka maansooyin ay gabayaa intaba waa ka tiriyey laakiin markii la eego adigu xaggaasa u jerjeertaa waa tahay hibadaadama waxaan odhan karnaa waa mid hal abuura mise mid hiddaa
waxa hiddaa bay noqon kartaa waa tahay markii ugu horreysay oo ay kugu soo dhacdo wax suugaan ka mid a ama gabay ahaato ama hees ahaato ama wax kaleba ha ahaatee goormayse ahayd haddii a xasutise ereyadaas maxaa ka mid ah waxay ahayd xilli hore adigu labadii kun iyo afar iyo tobankii meelahaas gabaygii u horeeyey aan tegey adigu wax waa iska jireen ka horeeya oo yacni gabayo yarariyo de dhalinyaro aanu isweydaarsanay ama dadka halabuurka dhalinyarta laakiin meeshii u horeysay aan macfad ama meel la joogo anayn wuxuu ahaa gabay taariibta ka hadlaya iyo wax noocaasa xilligaasna aada igu badnayd dhulka dhalinyarada taariibeysa marka wuxuu ahaa haddii aan taariib ku tusano ama tafaasiilo tabaaliya waxaa laga dhaxlaa tacabashaad wanariyada waa tahay bal haddaan u gudubno dhanka suugaantaada ama maasooyinkaaga iyo gabayadaada jacaylka xambaarsan bal waxay ii sheegtaa qaarkood ma jiraan oo qiso xambaarsan ama qisa ama dhacdaa dhacday aad aad ka curisay
aada iyo aad way jiraan in inka badan dee ama iyaha ku saabsan ama kuwa aniga ii gaara haba noqdeene waxa jirta suugaan badan oo adigu dhow aan kaga macnaha kaga hadlayo xagga jacaylka ama qisooyin bandhaacayba waxaa ka si ka mid noqon kara haddaan kuusoo qabto gabay la yidhaahdo cifiid
waa tahay waana fariinteeda usii dhiibanaya cifiid sheekada haddii aad soo koobto maxay tahay
gabaygaas horta anoo jooga magaalada baran baan tiriyey waxaan u tiriyey gabar joogta meel la yidhaahdo caws mawdo baadiye ah marka fariimaha inta hore markaad suugaanka hore utoosatid waxaa jirtaa waxaa jirta suugaanka waxa loo sii dhiiban jiray inta badan waxaa la yidhaahdo shimbiro ama abwaanada heesaas waxa loo dhiibo fanha ku jirin ama kuwa gooni loo tiriyo kuwa aa noqdeen marka markaan taa arkay baan tiri bal wax ka dheereyn kara shimbirka oo kaaga xawaaro badan oo afrintaadana aminkaba gaarsiin karaa baan tiri ma jira marka waxaa soo xusuustay aayad ahayd nabi sulaymaan markuu la hadlayay erfiidku uu leeyahay carshiga boqorada waxaan ku keenaya inteeda meeshan ka keen marka waxaan tiri shimbirtaba erfiidka ka dheereeyay shimbir gabay iskaga aaminayna farriinna iskaga aaminayna sidaas erfiidku gabadha ku gaarsiiyo marka erfiidku wuxuu sii marayaa meelal khaasa oo la yidhaahdo inta badan soomaalida waxbay sheegtaaye mid baa jira la dhaho waa la degan yahay marka dhulkaasuu sii marayaa fariintuu sii qaadayaa kadibna waxaa leeyahay gabadha soo dhowey oo sidii culimo u sooriyeeya oo dhaqankii dee xagga dhaqankana waa kasoo geli karaayo yacni sidii dha dadka loo sooriyen jiray martida ha loo sooriyeeyo oo ka cawdsano wixii la waajina waa baaba-aya maxaan ku dhahda qur-aan ha akrisano intaasoo dhan baxsadanayno dabeedna fariinta dootuu kuusoo dhiiba iyo warkayga kuu sheego adigu waxaad iisoo fariin wanaagsan oo taan filanayay ah iisoo gudbi marka waxay sii marayaa meel la dhaho tawar ceelalood oo la dhaho inta badan habeenkii bay istaa marka dhulkooda xaruntooda markuu sii maro yuu wuxuu samaynayaa toos u tegayaa wuxuu u tegayaa wuxuu toos u tegayaa meesha gabadhu joogto oo kadibna magaalooyinka dhan wuu kasii leexanayaa ha oo cawsmaweyda magaalooyinka dhan wuu kasii leexanayaa markaasuu sidaasuu toos ugu tegaya
waa tahay caws mooda haddaana khaldanay waa deegaan dhanka koonfurta ka xiga xingalo dabcan markii gabadha fariinta loo geeyey maxay iyana usoo dhiibtay cirfiidkii
cirfiidkii fariintii iguma soconi waa la maqan yahay wixii aan ka taxadaraya midaan dhacay marka saasaan ku cabiray adigu marka gabadha aa fariinta u dirtay oo misna aad fariintiina aan lagaaga soo warcelin gabadhiina aadan hayn hadda ba ba ba baa kugu dhalisay inaa gabaygaa curiso ha aad iyo aad marka aan fariintaa usii dhiibo iga gaarsiiyo isagaan xawaasanaya bal intay aadan xilli may ahayd marka cawilow
xilligaas labadii kun iyo shan iyo tobankii ah
waa tahay bal waxaa ka warantaa haddaa midhaheeda qaar naga maqashiiso ka hor inta aadan ku luuqayn gabayga
gabayga waxa weeye waxa weeye meesha caws maweydo bay jirtaa marka waan iska labisanahay caws maweydo adigo waxa weeye marka caws maweydo adigoo jiraan kaa calmanaya ayn iyo go-shaalan sitaa sida caruuskiiyo ciladuna waxay tahay ninkii caalimaa daran marka cifiid baan usoo dhiibayaa gabay caweyskii buur celalood buu tagaa kana casheeye markaasuu sangaha ciidda jarcagaha soo saaray markuu buurtaas sii maro soo tegaya waa tahay haddii aa codkaaga dibicsan ugu luuqayso dhegeystayaasha
hoyaalay hoyaalay hoyaalay hoye alla hoye hoyaalay hoyaalay hoye hoyaalay hoyaalay hoyaalay ho cawsma weydo adigoo jiraan ka calmaanayay ayniyo gooshaalaas sitaa sida aruskii ciladuna waxay tahay ninkii calima garaane irfid baan usoo dhiibayaa gabay caawiskii warbuur ceelalood buu tagaa kana cashiyay markaasuu sangaciida cagaha soo saaray reerku waa ka leexdaa ilaa carowga migaagi cingaloolna ciribkuu ka marin celka lagadaanshu ina kamaa yaqaanaan isiri curka deegame wuxuu soo careeyaba aduu cabashaa ku keni curufkaan usoo dhiibay iyo ciriqa laabtayda awil xaaladiisu ku odhan waa mid caynkana adiguna cisayo hadhiibin cawiya caruuxda haka cawsan weliga mar buu yara caruuday ama iyo quraankana ka daawa ka cararaye cawdiyo darmeeda sii dhigoo cidha kaabaloogi walcanaa dhigtada siiyo cidhta ka ilaasha bariskii cadda iyo ukansixinta cidaagta casumaadu dhigo sidii culima suriya ceesaanu qalabaanku yidhi waa jincaaqa ilaahi war ceesaanu qalabaanku yidhi waa jincaaqa ilaahi cabsu goortay joogsanto layska waadayo cidda uga dhex yaro intaad cilif yaada geyso mar intuu cindigu doonayo camal haboonalood gabaygaas intaasuu ka koobanya fariintii aan doonayey baan leeyahay camal habooniyada wanaagsan usoo dhib waa tahay ma halkaasaa kaga hadhay mise sugaan kalea iyana ka tirisay markii xaaladda ay halkaa joogto
maya suugaantaas taa gabaygaas qisadaasi isagu wuxuu ku ekaaday halkaas anigana sidii baan iskaga samray sabraan sidkii hela gebagabadii dabcan sheekooyin iyo qisooyin jacayl baa oo ku soo maray goormaa isleedahay waa helaysaa tii waxaanu dhan kaa aamusin lahayd ama aad kaga seexan lahayd wax walba waa calaf iyo waktigiina ilaahay
waa tahay inaad iseshaan inaad iseshaan baan rajaynaynaa gabadha aad maansooyinka iyo gabayadaba u tirisay waxa uu ahaa cawil yuusuf cali ciid oo barnaamijka martiino ku ahaa
raadiyo ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay markanna waxa aad ku soo dhowaataan riwaayadda lama huraan oo barnaamijka aad ku dhegaysataan kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta toddobiyo labaatanaad ee sheekada lama huraan
lagu salaamay galab wanaagsan wacalaykum assalaam waad mahadsantihiin faarax dheere iyo dhuubow haddiiba idinkoo wada socda aad ii timaadeen soo fadhiista hadda oo soo gudba guriga gurigiinii wey jasakallahu nuur waxaanu ku nimid yeeritaankaagii degdeg ahaa oo wax dhibaha jira horta wax dhibihi ma jiraan dhib allaha naga hayo laakiin hawl yar baa jirta anigaa idiin yeedhay haye waa hawl deg deg ah oo ku saabsan imaatinka ninka lagu magacaabo calibaashi haye oo soo dhowayntiisa markii hore oo ninka la yidhaahdo calibaashi oo uu noo qaabilsanaa rooble garanay awnuur ma waxbaa isbeddelay haaho wax yar baa isbeddelay ninka lagu magacaabo rooble waxaan uga baahday inuu ii raaco meelihii ay sida weyn u soo degeen dadkii abaaraysnaa ee aad la socotay marka balliyadii iyo seerooyinkii uu isagu qorshahooda markii hore sameeyey ayaa loo baahday inuu ii raaco waan garannay
sidaas darteed dhuubow iyo faarax dheerow meeshii uu ka bixi lahaa ninka lagu magacaabo rooble waxaan damcay in la diro dhuubow oo isaguba hadda aad la socotaan oo ka mida dhallinyarada waxbaratay ee wanaagsan ee muddo dheerna ku noolayd deegaanka tubcaan awnuurow taasi waa wax jir horta kow dheh laakiin awnuur mid ma ku xisaabtantay ninka dhuubow la yidhaah ma og tahay inuu yahay gacantayda midig goordhowna aan bilaabi doonno tacabka soo socda ee beerihii howl culusna inagu soo food leedahay annaguna aan beerihiiba ku cusubnay hadda midda kalena awnuurow aan ku raaciye taasoo ah inaan aniga iyo sureerba aan si tabarruc ah ula shaqaynayno macallin basbaas oo aan u dhigayno maadooyinka kale ee dugsiga looga baahan yahay taas nin moog maahi waan ogahay waana la socdaa waxaase jirta in rooble iyo aniga arrina hoosta ay naga soo gashay arrintaasoo ah midaan rooblo looga maarmayn
awnuur bidaan kuu sheega hadde haye waxaa jira meeshaan dhallinyaro badan baa joogta dad oola baa jooga marka ka waran haddii dee dad baa jooga shaqaha aan haynine haddii jikada aan u dhibaan intaa ka waran
waxaan u malaynayaa faaraxow taas inaad uga jeedid maaweelo iyo kaftan warniyow jigre waa taqaani ma nin loo diri karaa ninkaas qaaliga oo muhiimka oo qiimaha lahoo kale midaan kuu sheego taa ismaliya waxaan isleeyahay horta soomaalidu waxay tidhahdaa madaxa muuqda iyo midi saawira midna lagama quusto marka jigre maadaama uusan hawl hayn aan ku tijaabina meesha tan laakiin laakiin mid ma og tahay jigre inuusan ninku intuusan xataa imaan uu mucaaradnimo kala soo kala hortegaba ninka calabaashiya haa waadna og tahayoo galabtii dhoweyd wuxuu nagu sameeyey aniga iyo macallinka bartamaha suuqa tubcaano tubcaano ayuu shalay aniga iyo macallinka faraqa nagu qabsaday ma adiga macallin basbaas war wuxuu nagula kaca waxa la sheegi kara mahaba waa la yaabay allaylahanuurow dhacdadaas mid aad mudnaydeen ma laakiin horaasa waxaa loo yidhi nabaraad filaysan xadi kuuma keeno hadduuba ninka jigrayamiya
waana nin waana ka suurtowdaa haddaba waa muddo gaaban inta aan ninkaas garoonka ka soo qaadayno haddii ay ka furso waa noqotay inaan aniga wax ka doono waa inaan hal maalin uun sii aadaa oo aan sii hormaraa si uusan wakhtiga tacabka iyo howlaha dugsigaba aysan u dayacmin maya maya adeer dhuubow horta khayr allaha ku siiyey wax dayacmayaah ma jiraan oo xataa mid dambaa ah arrin muhiim u ah tubcaano waxaan filayaa in waxyaabo badan oo danahooda ah ay ka qabsan doonaan reer tubcaano horta ilaga nafteena ee awnuur xil gaar ayaa naga saara arrinta ayada ah kowdhe arrintuna hadday mar joogto danta guud ee tubcaano waa laga maarmaan in aanu qabanno marka sidaa darteed dhuubow hari maayo howl kasta inoo taal oo beeraha ku saabsan ama taayada noo gaarka dhuubow baxaya oo meesha loo diray insha allah waad mahadsantihiin nacam waxaa kaloo jirta inaan maalmahan ku hawlanayn inaan dhowr dibi soo iibsanno sax wax dhib ma lehe waxaa sii wada doona sureer iyo adeer faarax sidaas bay inoo ahaa doontaa saasaan isku ognahay waad mahadsan taha adeer dhuubow safar salaama
waayaha awnur nabaday hadduu ilaah yidhahdana ninka dhuubow waa isqabanqaabinaya haddana wuu soo mataqaana alaabtiisi wixiisu inuu diyaarsada jawasha u baxo waa laga maarmaan danta guud ayaa wax walba ka weyn tubcana danteeda annaga wax walba uga sabrayna waa la qabanaya taas insha allah laga maarmaan taas
basbaas basbaas miyaa durbadiiba gamaaday waa maxay waariyay basbaas
hee yaa maxaad sheegaysaad hurdada nooga toosinaysaa maxaad toosin waaba fiidkii maxaa kugu dhacay maad ila hadashid ama goortan baa fiida naajooko yaana ummadda hurudaa kula yaabin marka hore hoos u hadalbal maxaa dhacay maalmahan waabaad ka soo daraysaae oo caawa macallinkii waa la jaray darajada mudnaamiyaha oo kale laigu yeedhayaa basbaasowe haddaan ku odhanayaa basbaas oo basbaad ooy dhegayso oo dhagahaaga fur oo waxaa gool leh walyaa lagula hadlay miya wala cid baan halaka hadda inay dhegayso heede horta jooqay maxaa kuu diiday inaad aayar una hadasho waxaa doontaba sheego maad aayar una hadashid Mm.
horta adigu maa si wanaagsan ila hadashi markaan kula hadlo maxaad afka ii goosataa waan hurdaye ma anigoo soo jeeda ayaan saa kuula hadli lahaa jooqay gacaliso yaa waanaad ogtahay inaan daallanahay yaa waad ogeyd waxaan inaan hurdoono daalan aad u daallanahay macaanaye maxaad ku daasha horta maalintii oon dhan baan carruur qur-aan u akhriyayay oo waad og tahay nin carruur dugsi joogta la raacshina inuusan daal hurnayn daal hurayn ee maxaa darnaa bal caawa soo dhowo hoos u hadal hoos tartiib waxaan rabaa lacag aan ku bicmushtiro
caawa qosol taagan tahay oo ma waxaad maqashay basbaas lacag buu haystaa maxay tahay sheekadan cusub Ma- maxayse maxaadse ku falaysaa baayac mushtarka makhaayadda ka shaqayso anigu xaggeense lacagta ka keenaya waad og tahay xaaladeenna xabiibi macaanay Cuudu bilaahi.
waalo nin waxaan ku leeyahay maqaayadda islaantu leeda aniga shaqa ha iga dhigine iminka lacag waad ii heli kartaaye waan arkad sida dadka deegaanka ay ku xushmadaynayaane maad ii weydiisi lacag
oo waan ka xumahay wallahe iyo bille waxaan ka xumahay inaan dadka imika waxba weydiin karin ee maadna sugtid ilaah baaba waxayna siinaya innaga eh midda kale waxaana sugan oo kale ayaaba jiraba haye ma ogta in hadda laygu sheegay inay hayaa jiniyo Haye, dulan oo- aan la garanaynin acuudu billahi min shaytaani oo la rajiim.
ii sheegay xitaa waxaa dhasha iga xidhay inay yihiin ma jinniyada haa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim naaancaam alcimraan iqra qulxiyo iyo albakhraan intaa carabka ku hayaa anigaa shaydaan ka adag ilaahay baan ka magan galnay waxyaabaha aad sheegayso iyo shaydaan dhashana ilaahabaa bixiya ee duulashan iyo xana kaama haystaan baryahanse waan ku ogahay oo salaadii baad seegsee ka tahay xagga cibaadada u bado hooy jooqay waxa aad sheegaysa ilahay baan ka magan galnay haddii aad xanuunsan tahayna waa loogu daweyn goorti alla wax inoo dhiibe eh anaa kugu tufaya adna aad salaada u tuko ma garatay haa faatixa iyo tu acuudu billahi min ashaytaan rajiim xagga salaada u bado waxa aad sheegaysana dadku yeenay kaa maqlin oo lagaa maqlin waxaas waa khuraafaade ma garatay shaydaankana iska naaro haddana waxaan ku dhigayaa taxriisi ma garatay
walle waa yaab walle waa yaab waxaad ii sheegtay inaad iga nixin oo waxba aadan igu falaynin laakiin waa laiga cudiyaa waxay hayaa allah cuudiya naa qur-aankan kaaga cuudina cuud- cuudus iyo wax kale looma baahna iyo salool iyo kharash israaf eh waxaan maadan aqoonin yaa hedha kugu soo afuufay ma makhaayadii shaqadeedaa kaaga dartay yaa bal haddii alla yiraa waxyaaba waxyaabaha ka wanaagsan baan qaban doonaaye maaragtay iska soho macana cawdu billahi min shaitaan jiro gac bal soo weysayso maaragtay xagga salaada baryahan waa lagaa soo galay horta maalin maxaad si ciyaalka ila hashaa oo maalba ii tala seexo macruur baan maanaa ku seexinaya salaada tukaanku leh alla barya barya ee. maya waad daalan tahay xabiibi ma garatay oo waxaan isleeyahay goor hore ha seexato ogoy salaadii subaxna waa nagu soo dhowdahay ma garatay waan hurdayn waxba kaama gelin kortay hurday qabdan anaa soo seexanaye orod tag horta midda kale ku seexo inaynu dul jiifna dareere islaameed ma garatay xabiibi yaa tartiib lahaahey ah subxaan allah
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydii